walahi arrintan waxaan u arnaa inay dee arrin saldan tahay oo aada iyo aad loogu xadgudbay barnaamijkii socday oo iyoosisiinta iyo nabadda looga rabay goboladaas inuu lidku yahay baan ujeedaa dadaalkii laakiin waa uu socdaa madaxweynuhu waxa uu yidhi wixii dhimanaayo wadahadalkii jubba iyo iyo wadatashigii iyo wixii oo dhan waa la dhammaystiri doonaa buu yidhi laakiin maxaa ku jaban taas maya madaxweynuhu waxa weeye horta wuxuu ku yimid qaab dastuuri ah dalkuna wuxuu leeyahay dastuur madaxweynuhu inuu asaga ku dul shaqeeyo oo ciddii uu waxsiinayo iyo ciddii uu la shaqaynayo kula shaqeeyo yaa loo baahan yahay waxa uu maalmahan ku shaqaynaya iyo waayahan dambe oo juba uu uga shaqaynhayana dastuurka ma waafaqsana marka arrintaasu ilaa ardisababa ilaa shirkii dib heshiisiinta oo laloogu yeeray oo dib looga bedelay oo janaaxa axmed madoobe khaaska looga dhigay oo la yiri adinku qabta oo jeergareeya oo iyagiina kadib a sidaas ay ku dhammaysteen oo madaxweynuhu ugu furay ilaa waagaas wuxuu lahaa muxuu ahaa heshiiskii waa lasii dhammaystirahayaabuu lahaa cid uu geeyo iyo cid uu u dhammaystiro iyo cid uu barnaamijkaas si qaab dastuuriga u waafajiyo weli ma ay imaan marka arrintaas waxaan u arkaa madaxweynuhu inuu garab maray qaabkii dastuurku uu u dhigayey in loo wajaho laakiin barre madaxweynuhu waxa uu leeyahay maamullo la mid ah kan jubbo kalaa dhismay buu yidhi marka way noo wada siman yihiin marka magacun haddii uu xasan sheekh uu ka bedelay oo madaxweyne la leeyahay maxay idinka dhibaysaa made madaxweyne madaxweyne dastuur buu ku yimaadaa dastuurka uu ku yimid iyo nidaamka uu ku yimid madaxweyne madaxweyne ma magacaabi karo xaqna uma laha inuu taas yidhaahdo waxa weeyaan meesha dad baa degan soomaaliyeed saddex gobol weeye juba iyo heshiisiin inay isugu tagto iyadoo ay maamulkeeda dhisato nidaamkeeda samaysato cidda ayagu ay doortaan oo ay la yimaadaan oo ay hogaamiye u doortaan madaxweyne u doortaan buu hogaamiye ku noqon karaa madaxweynuhu ma magacaabi karo madaxweyne bare laakiin meeshii madaxweyne lagu dooran lahaa iyo shirkii dib u heshiisiinta kismaaciil lagu qaban lahaa oo madaxweynaha xitaa uu asagu kugu casuumay inaad adigu kasoo qayb gasho waa diiday soo ma aha maya maya maya ma diidin anigu anigu ma diidin anigu meeshaan xamar waxaanu imid shirkii dib u heshiisiinta in la qabanayo shirkii dib u heshiisiintana waxaa laga dhigay kowda oktoobar baa laga dhigay awal markii hore lix iyo tobankaana loogu sheegay si official ah baa lixdii wasiir oo guddiga ahaa oo barnaamijka waday ay noogu sheegeen in dib loo dhigo kowda oktoobar laga dhigay lix iyo tobankii yaa barnaamij qoladii muxuu aha axmed madoobe la siiyey oo iyagu ay shirkii maamusheen adareenayaan oy iyagu qaabaysanayaan oo aan qaybtanadiiba ka qaybgelin inuu isagu shirkii soo furo baa aniga igu yidhi muxuu aha kaalado iraax anigu ma waftigaan ka mid noqonahay anigu waxaan ka mid ahaa dadkii la rabay in la heshiisiiyo oo madaxweynuhu yidhaahdo axmed madoogow raggaagii iyo dadkaagii madiyaar baa haa marahiidow dadkaagii iyo jimaaxadii madiyaar baa haa inaad heshiisaan oo caradaad ku heshiisaan baan anigu idinka rabaa dariiqaasa la rabay inuu maro marka berihidaada iyo janaaxiisii aaway kismaayo wuu tegey waan gartay marka maxaa tala ah waa tan laga bedelay magacii hogaamiye oo madaxweyne uu madaxweynihii ugu yeeray marka adiguna waxaad leedahay wax kala soconaya ma lahan in la wada hadlo oo la isku yimaado oo la heshiiyo miyaysan ahayn oo la heshiiyo waa mida anagu aan sugaynay laakiin nasiib daro weyn waxaa arrintaa ku noqday dawladdaa ku noqotay madaxweynaha ku noqday dariiqii gafsiiyey oo dadna si gaar ah u xiriirinayo oo ula shaqaynayo oo ugu tegaayo oo la guddoominayo wax u magacaabayo dadna xuquuqdooda ku dumanayo oo dulmaraya marka xaggee bay ka imaanaysaa dibashitu waa midii la rabay aan u baahnayn horta yaa wada yaa raba dawladda muxuu ahaa laga sugayaa inay fuliso barnaamijkaas ma jirta weeye laakiin annagu ma samrayno haddaba shir baa wuxuu nooga socdaa gelo nooga socda oo weyn oo dadka deegaankaas oo dhan ay isugu tegayaan insha allahu wixii isugu yimaada moog iyo wixii kalena waan raadinaynaa marka hawshu waada noo socotaa annagaa qabsanayna